dalka britain waxaa shalay si rasmi ah uga furmay tartanka ciyaaraha premier leaga ee loo yaqaano kaasi oo ah tartan dunida aada caan uga ah haddaba cabdinaasir ismaaciil oo ku magac dheer cabdinaasir soola oo ka mid ah dadkii shalay ka qayb galay ciyaarihii furitaanka ayaa ismaaciil xuseen farjar uga waramaya sida tartankaasi uu u furmay
ciyaarihii kuma diibsanaa waxay bilowdeen qaybtii hore waxay ahayd kowdii ayay waxay ka bilowdeen magaalada manchester qaarna waxaa lagu ciyaaray magaalada london sida chelsea qaarna waxaa lagu ciyaaray gobolada kale sida wales iyo meelo kala duwan marka geli ahaan ilaa iyo waxaa la ciyaaray lix ilaa toddoba ciyaaro ciyaaraha kala duwan waan gartay bal natiijooyinkii ciyaarihii shalay dhacay haddaad si koobal kooxahan is arkay ugu horeyn anigu waxaan daawadaan ka qayb galay cayaartii kooxda manchester united iyo kooxda magaalada london waqooyiga magaalada london ee la yidhaahdo tottenham waxay ahayd runtii cayaar aada u xiiso badan oo inta badan waxaa dhacda oo la yidhaahdaa xilliga bilowga cayaaraha kooxdii gurigeeda looga badiyo xoogaha niijab ayaa ku dhacaya laakiin waxaan aragnay in kooxdii martida loo ahaa ee manchester united ay hal iyo eber ku badisay inkastoo goolkuu iska dhaliyay cayaaryahanka dhanka difaaca ee kyle walker la yidhaahdo waxaan aragnay kooxda manchester united oo sanadkii lasoo dhaafay aan wax koob ah ku guuleysan islamarkaana aan weli la ogeyn in champions league ay sanadkan soo gelayaan ayaa waxa u suura gashay in ay maaragtay goolka dhaliyaan marka waxaa xusuus mudan waxaa tababaro u ah tababaraha wadanka holland ee louis van gal sanadkii hore markii ugu horeysay ugu guuleysay waxay ahayd bisha september dhexdeeda marka xoogaa niyad wanaagsan ay ahayd in ay shalay ku guuleystaan cayaartii ugu horeysay waan gartay cayaaraha kale ee dhacay waxaa kamid ahaa kooxaha heerka hoose ka yimid ee bournemouth oo ku taala koonfurta wadankan ingiriiska iyo kooxda aston villa kalisa magaalada birmingham aston villa ayaa waxay ku badisay hal eber ku badisay waxaa kaloo barbardhac isa gaaray kooxda everton iyo watford kooxda leicester afar gool ayay waxay kaga badisay kooxda sunderland kooxda norwich waxay crystal palace crystal palace ay ku badisay saddex iyo hal iyo ugu dambeyntii waxaa ciyaaray kooxda chelsea oo horyaalka wadankan haysa iminka iyo kooxda swency oo ka dhisan wadanka wales waxayna ku dhamaatay barbardhac oo laba iyo laba ah inkastoo goolhayihii kooxda chelsea laga siiyey calaamadda casaanka marka runtii cayaaro aada u xiiso badan ayaa dhacay waan gartay markaad egtid bal sanadkan gruubadeeba ugu adag tartanka ciyaaraha primershipka kooxeeba ugu adag kooxaha mar walba waxaa la saadaaliyaa kooxaha ugu adag wadankan waa waxaa ugu horeeya chelsea man city ama manchester city kooxda arsenal iyo inta badan waxaa soo raaca kooxda liverpool iyo manchester united laakiin koobkan sanadkan lama sisaadan karo inta badan dadka khubarada ee ka hadla ciyaaraha waddanka ingiriiska waxay leeyihiin kooxda chelsea iyo arsenal ayaa laga yaabaa ay u badan tahay koobka inay qaadaan waxaa xusuus mudan manchester united taariikh aad u dheer oo taajir ah ayay leeyihiin oo maaragtay koob aada u far badan ayay qaadeen lakin sanadadii hore saan hore u sheegay waxba kuma guuleysan waxba ma qaadin sanadkan haddii ay koob qaadi waayaan waxaa hubaal ah in louis van gal oo ah tababaraha kooxda uu ka tegi doono laakiin weli seasonka ama xilliga la ciyaarayo aada ayuu u dheeryahay cayaaro aada u xiiso badan way dhacayaan maanta oo axad ah waxaa wada ciyaaraya gelinka hore kooxda arsenal oo guriyada ku ciyaareysa iyo kooxda westham westham iyo arsenal isku london ayay ka yimaadeen waa kooxo runtii deris ah waxaa kaloo ciyaaraya kooxda newcastle iyo kooxda southampton iyo ugu dambeyntii kooxda stoke la yidhahda iyo kooxda liverpool marka cayaaro aada u xiiso badan ayaa jira maalintan oo axadda ah iyo isniintan cayaar ayaa dhici doona insha allah guruubadeebaa aada isha loogu hayaa oo kooxa waaweyn isku haleeleen ama aada looga baqayaa markaad eegtid bal sida laisugu habeeyey ama laisugu aadiyey tusaale ahaan maanta cayaart cayaarihii markay dhexeen waxaa la sameeyaa kala saraynta kooxaha ayaa la sameeya waxa la yidhahda league table ayaa la yidhahda luqada ingiriiska marka kooxda ugu horeysa dee waa hal cayaar keliya afar gool ku badisay waa leicester leicester kooxda ka dhisan runtii ma ahan kooxaha aadka loo wado waa kooxaha ugu yaryar ee waddankan ingiriiska oo inta badan waxay aadaan qeybaha hoose ama divisionka hoose ayay aadaan waxaa kaloo kusii xigta koox iyadana sidaas oo kale a crystal palace oo ku taala koonfurta magaalada london
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir soolo oo u waramayey ismaaciil xuseen farjar ciyaarihii ugu dambeeyey ee premier leaga ayuuna uga waramayay